Wasaaradda Qorshaynta, Maalgashiga iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay kulan looga hadlayay sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada kaas oo ay kasoo qayb galeen wasaaradaha kala duwan ee Jubbaland iyo hay-adaha caalamiga ah ee la shaqeeya mashruuca sugnaanta cuntada. Kulankan oo afartii biloodba hal mar la qabto ayaa doorkan lagu falanqeeyay caqabadaha jira la tacaalidda isbeddelka cimilada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa sugnaanta cunnada loona hubin lahaa in si hufan uu u shaqaynayo mashruuca sugnaanta cunnada. Agaasimaha wasaaradda qorshaynta, maalgashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland Maxamed Weli Sheekh oo marka kulanku soo dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay qodobada muhiimka ah ee kulanka looga hadlay.
barnaamijka steering committeegii ama kulankii afar biloodlaha ahaa ee wasaaradaha iyo hay-adaha bahwadaaga ku ee mashruucan la yidhaahdo c f s b climate resilience and food security sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada ayaana isugu nimid kulamadiisi mid kamid oo afar biloodlaha ee qabsoomayay wasaaradihii iyo dhammaan hay-adihii fulinayay ayaana kasoo qayb galay runtii waa barnaamij lagu kala warqaato waxyaabihii qabsoomay furaska jiro iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa iyo in laisku dhiirigeliyo caqabadaha jira lagu wada xalin lahaa kasoo wada qayb galeen dhammaan wasaaradaha iyo waaga mahad celinayna hay-adaha iyo dhammaan waa socon doonaa ilaa galabta oo barsenteeshnadiisa iyo xiisa lasii wadi doonaa afar bilood kadib baana la isugu soo laaban doonaa waxaa muhiim ahoon rabaa inaan hoosta ka xariiqo barnaamijkani markuu hadda qabsoomo waxyaabaha la joodiyo barsenteeshnada oo dadka ay sameeyaan waaxda monitoring evaluationka ama dabagalka ee wasaaradda ayaa qiimeyn ku sameyn doonto sugnaanta khudbadaha la joodiyaa iyo shaqooyinka la qabtay inay yihiin kuwo saxan iyo inay yihiin kuwo sidii loogu talagalay aan u qabsoomin taas marka waxay qayb ka tahay isla xisaabtanka iyo horumarinta barnaamijka ujeeddada kulankan ayaa ahayd in la hubiyo sida uu u shaqaynayo mashruuca sugnaanta cuntada loona ogaan lahaa in caqabada ay jiraan si wax looga qabto